soomaaliya ayaa kursigan ku guulaysatay iyadoo ahayd musharaxa afrika ee kursigan iyadoo aanay cidina kula tartamaynin soomaaliya ayaa kursigan ku fadhiisan doonta muddo laba sano ah iyadoo heshay boqol sagaaliyo toddobaatan cod waxay u baahnayd boqol afariyo labaatan cod sidaas ayay nooga mid noqonaysaa golaha ammaanka laga bilaabo janaayo labada kun shan iyo labaatanka kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya loogu codeeyey ayaa goordhow ka dhacay magaalada new york ee dalkan maraykanka madaxa kalfadhiga sideed iyo toddobaatanaad ee golaha guud ee qaramada midoobay ambasador denis francisca oo ka soo jeeda dalka trinidad and tobago ayaa shirkan guddoominayey waxaana uu ku dhawaaqay natiijada waxa uu yidhi natiijada codayntu waxay noqotay sidan codaynta kuraasta gruupka e oo ay u ordayeen laba kursi afrika iyo waddamada aasiya ee badweynta basifiga kulaala bakistan waxay heshay boqol laba iyo siddeetan cod soomaaliyana waxay heshay boqol sagaal iyo toddobaatan cod waxaa kaloo iyana kuraas u ordayey afar xubnood oo kale ah dalalka denmark griega bakistan iyo banama ambasador denis francisca ayaa sidoo kale ku dhawaaqay natiijada guud ee codayntii maanta iyo waddamada loo codeeyey
denmark greece pakistan panama and somalia are elected members of the security council waxau yidhi maadaama waddamadu heleen saddex dalool laba dalool oo ay u baahnaayeen iyo tiradii ugu badnayd ee cod waddamada denmark griega bakistan banama iyo soomaaliya ayaa noqday xubnaha la doortay ee ku soo biiraya golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana leeyahay buu yidhi hambalyo xilliga ay doorashadu dhacaysay waxaa xarunta qaramada midoobay ku sugnaa wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalin faqi marka laga reebo soomaaliya dalalkan afarta ah dhammaantood waxay hore ugu soo mid noqdeen golaha ammaanka iyadoo ay soomaaliya ugu dambaysay muddo haatan laga joogo saddex iyo konton sannadood dalalkan ayaa bedelaya waddamada mozambiq switzerland malta jaban iyo ekwador golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka kooban shan iyo toban xubnood oo ay shan ka mid a yihiin xubno joogto ah kuwa oo kala ah shiinaha faransiiska ruushka ingiriiska iyo maraykanka waana dalalka leh awoodda codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano vitow tobanka xubnood ee kale ee aan joogtada ahayn ee ay soomaaliya ku biirtay maanta waxaa labadii sanaba mar soo doorta golaha guud ee qaramada midoobay haddaba maxay arrintan uga dhigan tahay soomaaliya iyo siyaasaddeeda xiriirka caalamiga ah waxaan su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey cabdiqafaar cabdi wardheere oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda soomaaliya iyo maraykanka
guul weyn baa runtii laga gaaray arrintaas soomaaliya in muddo ah security councilka ama golaha ammaanka ma fadhiisan marka waxaad moodaa inay tahay arrintaani tallaabo hor leh oo waddanka uu hore u qaaday iyo waxay ka dhigan tahay aqoonsiga guud oo adduunka uu hadda u ictiraafsan yahay dowlad rasmiya oo ka qeyb qaadanaysa arrimaha caalamiga ah marka wax weyn oo hab marka loo fiirsho symbolic ama muuqaal ahaanna waxbay keenaysaa waxyaabo badan oo practically ama faa'iidooyin badanna waa leedahay oo oo gaar ah wa waa gartay marka muddo konton iyo saddex sanadooda soomaaliya xubin kama noqon golahan ammaanka inkastoo golaha guud ee qaramada midoobey ay ka mid ahayd marka maxaa golaha guud aan laga helin oo golahan ammaanka u sahli karaa soomaaliya markaad fiiriso siyaasadda arrimaha dibadda wax badan buu runtii usah u sahli karaa shan ilaa lix qodob oo muhiimaha jira oo xubnaha ama ha ahaadaan kuwa joogtada ah ama ha ahaadaan kuwa labadii sanaba mar la doorto oo ku-meel gaarka ah sida haddaba kursiga soomaaliya loo doortay ko horta waxay leedahay wax la yidhaahdo maaragtay diplomatic influence oo macnaheedu yahay diblomaasiyada waxaad ku yeelanaysaa galaangal muhimaad ku yeelanaysaa labo waxaad yeelanaysaa sumcad marka laga fiiriyo amniga guud iyo adduunka waxyaabaha ka socda xiriiraad samaysanaysa oo muhiim ah oo waxaad u helaysaa fursad inaad xulafad dhisato aad ka dhex samaysato beesha caalamka aad ka dhex samaysato sababtoo ah xubinnimada qaramada midoobay waa wan waa arrin laakiin arrinta markaad golaha amniga ka tirsan tahay dalal badan baa waxaad u yeelanaysaa access iyagu kusoo raadinayo oo dana dana kaale halkaasaad adiguna xiriiro ka samaysanaysaa midda kale waxyaabaha ugu muhiimsan oo iyadana ka jirto waxa weeye danahaagaad ka fushanaysaa oo golaha waa meesha galaangalka ah oo arrimaha amniga iyo dhaqaalaha iyo laga jaangooyo caalamka marka waxaad og tahay warkii iyo nuxurkii oo ceeriina yaad waxaad u yeelanaysaa fursad inaad iyagoo wax kasta daraafta oo aan cidina ka warqabin in lagula wadaago arrimaha kaleo muhimka waxa weeye dhaqaalaha iyo maalgelinta dad badan ma oga laakiin golaha ammaanka in dalkaaga la maal gashado iyo inaad dhaqaalahaaga la kobciyo horumarkaaga wax laga qabto iyo waxaasoo dhan waa meelaha ay kasoo bilaabmaan weeye oo dalalku ay marka hore isku soo shukaamiyaan iyo ugu dambeynta qodobka ugu weyn oo iyaduna ah inaad wax ka xaliso caalamka mashaakilaad baa ka jira meel kasta adduunka oo dhan waxaad ka mid tahay xubnaha labadaas sano ugu muhiimsan oo mushkiladaha caalamka ka jira oo dhan wax ka xalinayo oo lagala tashanayo oo wax laga weydiinayo marka waxyaabaha macnaha lama soo koobi karo faa'iidooyinkeeda ma aha keliya golaha ammaankaan galo xubin baan ka ahay oo vito ma lihi ma aha saas maaha waa ka ballaaran tahay wax wax ka weyn baana laga fushan karaa marka cabdikhafaar mar haddii soomaaliya ay ku biirtay faa'iidooyinkaas aad sheegtana ay leedahay uu leeyahay kursigan aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay wakhtigaa la haystana uu laba sano yahay oo aan isa soo noqonaynin ama doorasho kale lala gelayo maxay kula tahay in soomaaliya dhinaceedu looga baahan yahay si ay fursaddan uga faa'iidaysato
waa su-aal muhiima weeye soomaaliya inay arrintan ka faa'iidaysato waxay u baahan tahay maalgelin bay lafteeda u baahan tahay iyo kharash waa in safaaradda iyo mishinka ama ama staffka shaqaalaha ka shaqaynaya meeshaas waa in la qalabeeyaa miisaaniyad loo sameeyaa iyagu ay yihiin dad xirfad leh oo waxa soomaaliya horyaal labadaas sano dad garan kara inay yihiin aqoon u leh oo laga caawiyo xagga miisaaniyadda iyo iyo capacitigooda ama awoodooda inay xiriiradaas wax ku fulin karaan marka soomaaliya kharash bay ugu fadhidaa midhihii halkaana laguu saaray laakiin gurashadeedii soomaalidaa laga rabaa taasna waxaa sal u ah in meesha la qalabeeyo staff la geeyo tababar loo sameeyo ay waxa ay ka hadlayaan ay garanayaan iyo danaha soomaaliya ay ka fursanayso oo muhimka ah oo ka fuli kara golaha in ka badan konton waddan oo xubno ka ah qaramada midoobey ayaan abidkood xubin ka noqon golaha ammaanka ee qaramada midoobey wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobey laakiin aan ku jirin golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ka qayb gala kulamada golaha ammaanka marka golahu u arko in arrimo danaha wadamadaasi quseeya laga hadlayo balse kuma laha cod marka go'aano la gaarayo